waxaan leeyahay ciid wanaagsan taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal insha allahu waxaan idiin sheegaynaa cawa afurkii ilaa iyo hadeer baan waxaan ku jirnay inaan gobolladoo dhan la xidhiirno aan hubsanno bishii ma la arkay mise maya waxaad ogtihiin nabiga sala allahu calayhi wasalam sida cabdulaahi ibnu cumar uu ka wariyey cabdulaahi wuxuu yidhi ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala idaa ra'aytumuuhu fasuumuu bisha haddaad aragtaan ku sooma wa idaa ra'aytumuuhu fa afdiruu haddaad haddana aragtaan tii shawaalna ku afura aragtideedaan raadinaynay waad ogtihiinoo cirka daruuruu lahaa muqdisho hadda qof arkay weli ma hayno maanan arag ee saddex mas-uul oo mas-uuliyiin soomaaliyeed ah oo akhyaar ah oo aan naqaano ayaa nala soo xidhiiray oo gobollo saddex gobol oo kala fogfog oo kala duwan joogo waxay noo sheegeen bisha in la arkay waxaan u horraysiinaya wasiirka wasiir ku-xigeenka awqaafta arrimaha diinta iyo cadaaladda ee jubbaland ayaanu wada hadalnay wuxuu ii sheegay toban nin oo muslimiina oo soomaali ah oo akhyaara inay ceel waaq ku arkeen bisha saddex ka midana isagaa dhaariyey saasuu noo sheegay iyagu hadda wayba ku dhawaaqeen aan isleeya mas-uulka labaadoo noo sheegay wuxuu ahaa sheekh abukar wasiirka awqaaftii arrimaha diinta ee maamul goboleedka hir shabeelle oo aan wada hadalnay wuxuu noo sheegay afar nin oo akhyaara qaar ka mid an isaga uu garanayo inay arkeen kadibna wuu nala hadashiiyey laba ka mida anigaa la hadlay waxay ku arkeen meel jowhar ka mid ah oo markaa dhayjuwaana la dhahaa bay dhaheen baan ku aragnay dhaheen saddexdaasna waxaa la kala dhahaa cabdi abukar maxamuud cabdulweli ibraahim cadow cabdalla axmed cabdulle cabdulaahi axmed cabdulle iyo xasan xuseen hilowle intaa waa dadka aagga jowhar ka arkay ee wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee maamul goboleedka hirshabeelle uu nagu soo xilay kadib haddana waxaana loo sheegay cadaado in lagu arkay waxaanu xiriir la samaynay guddoomiyaha cadaado faarax diiriye warsame mudanahaasu wuxuu noo sheegay saddex nin inay arkeen wuu u yeedhay culimmadiina ugu wacay oy hadeer isla fadhiyaan ay iclaamin rabaan buu noo sheegay saddexda nala hadashii baa nidhi anaa la hadlay kan koowaad waxaa la dhahaa ismaaciil cabdi maxamed labaatan jiraan ahay buu yidhi cabdulaahi faarax muxamed iyo muxamed cabdi muxamed nin kale ismaaciil labaatan jiraan ahay buu nagu yidhi cabdallana soddon maxamedna labaatan iyo saddexaan jiraa buu yidhi sida muuqatana ismaaciil iyo muxamed waa isla dhasheenoo waa isku aabo waad u jeedaan saddexdaa mas-uulba ayaan ka xiganay dad ay yaqaanaan dadkiina kuwa cadaadi joogana anaa la hadlay saddexdaba kuwa jowhar aageedii ka arkay oo wasiirka awqaafta ee hirshabelle igu soo xireen laba ka mid a anaa la hadlay kuwa oo jubbalandna wasiir xigeenka isagaa igu yidhi arrimaha diinta iyo cadaaladda isagaa igu yidhi saddex ka mid ah aan dhaarinay oo anagu hadda waa afursannahay buu nagu yidhi marka ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogaan dowlatan xukuumatan wa shacban waxaan leeyahay haniian lakum bisowm wa haniian lakum bilciid insha allahu tacaala waxaan idinku taaniyadaynayaa ciidda ciidan ciiddeeda oo insha allahu tacaala aan ku gaarno wadankeenoo nabada ummadeenoo aada u midaysan xukuumatan wa shacban wajazaakum allahu khayr